madaxweynaha wakhtiga waa ka dhammaaday mana aan ogin qaab sharciyeed oo madaxweynuhu ku sii joogi karo kursi xasan sheekh way kaa dhammaatay wakhtigii dadka soomaaliyeed ay ku ku jaangooyeen inaad maamuso dalkan ama aada hogaamiso hadda waxaad la mid tahay musharaxiintaad la mid tahay inta kale musharaxaad la mid tahay marka kursiga waad ka degaysaa markaad ka degto hadda villa soomaaliya dadkii udhexaysay waad ka soo baxaysaa iyadana baabuurta buloodburuufyada ah innaguba ma haysano meesha aan joogno meel ka xun lagu geyn maayo meeshaas baataysa marka dadkaadaad ka mid noqonaysaa meel fiican oo dadka dadku u badan yahay ayaad imaanaysaa markaas waad soo sharaxaysaa sida dadka kale isu soo sharaxeen waxaan ku leenahay ha isku adkayn meesha waxaad og tahay dad badan oo isku adkeeyey inay dhibaato kala kulmaan dhibaatana dalkooda u keeneen dalkaada dhibaato ha u keenin dadkaada dhibaato ha u keenin